بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم إن شاء الله تعالى أولا waxaan maaragtay salaamaya dhammaan muslimiinta soomaaliyeed ee daafaha caalamka ku nool insha allahu tacaala waxaan ku suganahay magaalada garowe oo aan u imi baahi ka timid dadka reer garowe oo in badan maaragtay aan ka maqnaa oo iyagana ilaha maarata noo imow marka ilahi waxaan ka baryayaa subxaanahu wa tacaala inuu ilaha iga dhigo tufku khayre iyo meeshan maaratay maaratay kubadda lagu ciyaaraba marka waxaan ku wargelinaya dadka maaratay muslimiinta ah ee ku dhaqan magaalada garowe in insha allahu tacaala maaratay xarunta maarata aan imi oo iyaga ilahay idinkiina iyaga imaan doonaan insha allahu tacaala marka walaalaha muslimiinta waxaan rabaa maanta aan u qabtay kulankan maaratay saxaafadda inay ogaadaan waa insha allahu tacaala ilahay waxaan ka baryayaa inuu maaratay iyagana maarata iyaga ku intifaaco maarata kuwii maarata ku intifac ilahay ka dhigo annagana ilaahay subxaana wa tacaala maaratay ummadda muslimiinta ilahay nagu shaafiye insha allah xaqiiqatan waxaa weeyaan dadku waxaan ka qaadnaa shan dollar baan dadka ka qaadnaa ma aha nin haddaad aragtaan toban dollar qaadaya aniga ma ahi hadduu hal qof yimaadana qur-aankaan saaraynaa kun qofood dee timaadana qur-aankaan saaraynaa waxaan u sheegaynaa dadka waalan ee silsiladda ku xiran iyo dadka indhahala waxaa weeyaan iyagu waxba lagama rabo waa sida caadada noo ah aan ku shaqayno ama maaratay arrinta noo dejisan weyaan marka waxaanu insha allahu tacaala qofka saddex maalmood qof baa ilahay ku caafiya qof baa hal maalin oo keliya ilahay ku shaafiya subxaana wa tacaala qof baa sitimaan qur-aanka lagu akriyaa qofka ugu badan ee meesha aan joogno cilaajka looga sameeyo waa afar iyo toban maalmood weyaan afar iyo tobanka maalmood hadduu ku bogsano alxamdulilah weyaan hadduu ku bogsan wayan waxaan dhanahnaa in maarata insha allahu taala ilahay tala saarato oo ilahay arrintaada u degso insha allahu tacaala inta aan arkay iyo inta maarata muslimiina ee maarata la cadiban ama maarata shayaadiin jinni ah ama shayaadiin insi ah ama maxaan ku dhaha sixir loo sameeyey wax la soo koobi kara ma aha marka dad badan baa ilaahay subxaana wa tacaala la ildaran xanuunadan ay maarata soomaalidu la ildaran tahay ama kuwa dibadda jooga ha noqdeen ama kuwa dalka jooga ha noqdeen waxaan odhan karnaa maanta waa la isku mashquulay ilaahayna waxaan ka baryaynaa subxaana wa tacaala sida ilaahay in badan noogu shaafiyey in ilaahay subxaana wa tacaala haddana inta dhiban nolosheennana ilahay noogu sii shaafiye insha allah